بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن أذاكني باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن بل وxuu baabaysan yahay sunanimadka ay sunatay doorinta la dooriyo magaca xun ee magac fiican loo bedelo loo dooriyo wa تغyiiri ismi barata bara oo de ay la bixi jireen iyo waqtiyadaas doorinteedii la doorinaya ama magaca barro ah ilaa zaynaba wajuwayriyata wanaxwiha iyada waa wixii axaadiista kuba yimi waa kuwa rasuulka ilaahay dooriyey bedelay barro lagu bedelo zaynab ama juwayriya ama wax laba mid ah labaduba way inoo iman doonaan haweeney barro la odhanayuu zaynab ku magacaabay weliba laba aan arki doonaa haweeney barro la odhanayuu juwayriye u bixiyo rasuulka ilaahayna xadiidkay nooguba iman doontaa bal magacyadaas marka waxa weeyaan bara iyadu ismi xun maaha waa wax daaco iyo khayrba tilmaamaysa ee magaciiba waxaa ku sugan taskiyo ruuxii istaskiyeynayo isfadilayo oo kayrkiiba iskaba fadilayo ama isdahirayo marka magacu hadduu xun yahayna waa taa la doorinayo hadduu magacay ku sugantahay baldee sidiis ayaanu uba xumaaninbe taskiyo iyo tafdiil iyo si wax ammaan ruuxu is-ammaanaya ama ammaanta ay kuba sugan tahayna waa kuwan barre iyo baabkeeda noqonayo ay tahay magacyo aan noocaas taskiyadaas aanay ku sugnayn in laguba bedelo bal axaadiis aanay inoogu wada iman doonaan xadaثana أحmed بnu xambali وزuhayr بnu xarbi ومحamed بnu musanى وcubayd لlahi بnu saciidi ومحamed بnu bashaari oo rag badan oo xadiiska uu ka wada wariyey waqtiyo kala duwanna waa ka wariyey qaaluu waxay yidhaaheen raggaasi xadaثanaa yaحya bnu saciidi can cubaydillaahi qaala akhbaranii naaficu can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama gayara isma caasiyata waqaala anti jamiilat bal cubaydullahi waa cubaydullahi bnu cumar yaxya bnu saciidna waa qadaan weeye ee maha ansaariyo wuxuu uhi markaa ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay qayara uu dooriyey uu bedelay isma caasiyata waa haweeney ama ruux dumar ahayd oo caasiya la odhanayay waxaana inoo dambaysa ina cumar ibn اlkhadaab inay ahayd magaceedu caasiyu ahaa waa tan rag badan oo kala duwana alcaasi loo odhanaye kitaabkana horeynu kale ugu soo aragnay cusaadii quraysheed inaanu kaba islaamin dee ninka mudic ibnulawsuud markii dambe rasuulka ilaahay magaciisii uu bedelay ee uu mudic u bixiyey un mooyaane bal saasaa saasaa inoo horreeyey cabdullahi ibnu mudic aabihii haddaba dumarkiina waa tan oo caasiya way u bixinayeen dee magacana markaan eegno ee min alcisyaan hadduu kaba soo jeedo waa magac xun weeye waa kii caasiga ahaa haddaba magaceedii buu bedelo waqaala wuxuu yihi anti jamiilatu jamiila tahay oo imaka sifo maaha oo hadday dee sifo uun toonay ismi calamo ahayd waan tanwiinin lahayd oo ruux qurux badan baa tahay daasi waa jamiilatun waa la tanwiiniya tani waa ismigii calamkaayo dee calamnimo iyo mu'anasnima kulmay markaasaa dee tasaan tanwiinta ma tanwiininayno ee magacaagu waxa weeye anti ismuki jamiilatu wey magacaagu caasiya maahae jamiilo weeye jamiilo u bixiye qaala axmedu axmed wuxuu yihi makana akhbaranii can waa ixtiyaadkii muslim iyo diqadiisii iyo siuu u ilaalinayay alfaadaha sheekhyada shan sheekh buu xadiidka ka wada wariyey saa imaka sanadka inooguba sugan oo imaamkii axmed u horeeyo marka waxaana sanadka aakhirkiisa inooguba sugnayd cubaydullaahi inuu yihi akhbaranii naaficun can ibni cumara marka axmed isaga riwaayadiisa maxay ahayd can cubaydillaahi can naaficin halkaa akhbaranii intaa weeye intaasuu leeyahay musin axmed isaga laftigiisa halka akhbaranii can baa taale waana akhbarana akhbaraniida naafic uu ka dambeeyo xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna اxasan bn musa qaala xadaثna xamaad bnu salamata can cubayd اlaahi can naaficin can ibni cumara waa xadiidkii un dariiq labaad uu leeyahay ana bnatan inan licumara cumar u sugnaato cumar dhalay ayaa kaanat waxayd yuqaalu lahaa mid la yidhaaho lagu magacaabo caasiyatu caasiya la odhanayay fasamaaha wuu magacaabay rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam magaceedan dee daahirkiisu xun yahay ayuu bedelay oo wuxuu ku magacaabay jamiilata jamiilo ku magacaabay bal rasuulka ilaahay waa bedelay axaadiida dee takyirkuna way noo socotaa waxaa bal matalan marka dambuun baan xataa hadday waxyaalo kale jireenna aan yar raacin doona in sha allah xadaثna camru الnaaqidu wbnu abi cumara walafdu licamrin qaala waxay yidhaaheen xadaثna sufyaan waa ina cuyayna can moxamed bn cabdالraحman mawla ali طalxata kolley waa nin kitaabka dee meelo kala duwan buu kuba sugan yahay oo moxamed ibn cabdالraحmaan ibn cubayd ayaa la yidhah alqurashiye laakiin dee mawaalidoodii waa waa kan alu dalxa ayuu mawlihiisii ahaa waa nin reer kuufa oo siqaho isagu dee dadkii imaka quraybo taabicigu kaba sii warinaya kolley saxaaba uu nolol kusoo gaadhay way jireene laakiin idraagga mooyaane aragti ama liqaa uma sugna oo qoladu xaafid saadisada kaba dhigo waana siqo wuxuu yihi markaa ninkaasi can quraybin can ibni cabaasin qaala anahu qaal kaanat waxay juwayriyatu juwayriya ismuhaa magaceedu baratu baru ahaa juwayriya waa um اlmu'miniin waa haweeneydii dee rasuulka ilaahay haweentiisa kaba mid ahayd ee juwayriya bint اlxaaris haddaba markii hore rasuulka ilaahay guursaday waxaa la odhanayay bara la odhanayay bara ayaa magaceeda kaa ahaa faxawala uu bedelay rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ismaha magaceedii wuxuu u wareejiyey u bedelay juwayriyata isagaa juwayriye u bixiye oo ku magacaabay magacii baruu ka bedelay wa kaana wuxuu ahaa yakrahu mid naca an yuqaala in la yidhaaho kharaja min cindi barata barre agteeduu ka soo baxay taas uu nici jiray macnaa kolley tacliil kalena waa inoo dambeeyaayo umuurihii uuba bedelayeybe lafdiga bara se fajaari iyaduu cagsigiisa yahay waxay leeyihin waa ismi calam wuxuu yahay lijamiici amwaaci alkhayri wadaaca dee lafdigii bir oo kale weeye taasoo albiri oo kale la mid yahay marka waa calam daacada iyo biriga qaybaheeda oo dhan dee wax kulansanaya se fajaariba waxyaalaha xunxun uu calam ugu wada yahay markaa marka la yidhaha agteedii buu kaba soo baxay si wuxuu dee birigii iyo daacadii ka dhex baxay oo kale eeg wanaagii iyo khayrkiiiyo dee waaba arrin saasa ayaaba wax laga fahmi karo barro ayuu ka soo baxay agtii arrinkuna uu yahay ismiga calabka waa lijamiici anwaaci alkhayr oo kale ruux khayr ka dhex baxay wanaag ka dhex baxay oo kalea daahirkii noqonaya haddaba rasuulka ilaahay taa waa bedelo taa waa nacayey uu diidayey waa bedelay dee sabab kalena way jirta haddii la idhaaho bal rasuulka ilaahay qowlkiisii oon arki doono oo cilo labaad ah wa fii xadiidi bni cumara can quraybin qaala samictu bna cabaasin camru inaaqid iyo moxamed ibn abi cumar labadan baa labada sheekee muslim ahaa lafdi buu inoo horreysiiyo maxay ah can quraybin can ibni cabaasin qaala marka wuxuu halkan dambe inoogu caddaynayaa in camrun inaaqid baa lafdigiisa kaasi ahaaye ama ibnu abi cumar isaga riwaayadiisu maxay ahayd can quraybin qaala samictu bna cabaasin ina cabaas baan maqlay taas bay ahayd waana alfaadan yarun dee macnuuna waa inoo cad yahay waana isla mid xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn الmuثanى ومحamed بn bashaari qaluu saddexdaasi waxay yidhaaheen imaam xadaثna mحamed بn jaعfari qaala xadaثna shucbat can caضاء بn abi maymunata caضاء بn hilaal baa la yidhaah qaala samictu abaa raaficin yuxadiثu can abi hurayrata abu raaficna kolley marar kale waan soo aragnay abu raafic oo abu hurayre kaba warinayo abu raaficina saa'iq mala waa xirfadiisii siyaaqadu oo taas baabay ahayde magaciisa nufeyc baa la yidhaah san horeba usoo ogaanay wuxuu yihi haddaba x وxadaثna cubaydاللah بn mعaadi qala xadaثna abi qala xadaثna شhucbaة عan caضاء بn abi maymunata عan abi raafici عan abi hurayrata أna زaynaba زaynab kaana wuxuu ahaa ismuhaa magaceedu barata bara ayuu ahaa زaynab زaynab bint jaxsh magaceedu waa ahaa kan waana inoo dambaysaaba tasmiyadeedu zaynab binta abi salama oo rabiibatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam iyadana magaceedu barre waa ahaa bal markaa halkan labadiba dee ixtimaalkii waa jiraayo iyadana xadiis ay ku wada sugan yihiin baaba inoo dambeeya haddii aan kaba dhigno rasuulka ilaahay zawjadiisii waa bintu camatihi zaynab bintu jaxsh waa inoo dambaysaa dee bintu abi salamana way noqon kartaa waayo mid kastaaba waa sawaab labadaba magacyadoodu baray ahayn labadaba uu bedeley labadaba isagaa zaynab u bedeley marka haddaba zaynab wuxuu ahaa kaana ismuhaa bara faqiila waxa la yihi tuzakii nafsaha waa magacu sidoo kuma sugan nafteeday dahiraysaa fadilaysayo kayrkeed kama fadilaysaayo ay markaa ammaanaysaa oo macnaa lafdigan bara dee ah ismiga caamka ama calamka u ah khayrkii iyo daacadii ruuxa magacaali waa si wuxuu khayrkii dhammaantii isagu koobsaday ama uu yahayoo nooc taskiye iyo tafdiil baa kuba sugan markaasaa rasuulki ilaahay fasamaaha rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam zaynaba rasuulki ilaahay wuxuu ku magacaabay oo uu bixiyey zaynab walafd xadiidi bal iyadaa labada zaynabba waata inoo soo dambayso riwaayo xadiidka dambe oo ay warinaysay zaynab bint umi salama oo iyada iyo zaynabba kaba waranta inoo dambayse ti aan kuma fasirnaana halkan way inoo noqonaysaa waana sawaabun bal waxa weeye haddaba rasuulka ilaahay zaynab buu bixiyey walafdu xadiidi xadiidka lafdigiisan imaka aan sheegnayna haulaai raggaasu u sugnaaday duuna bni bashaarin ina bashaar aan ahayd mooye macnaa waxa weeye abubakr iyo mحamed iبn اmusane iyo mحamed iبnu bashaar baa sheekyada mslim ee xadiidku ah labada horaa lafdiga leh ee iyada waxa weeye lafdiga isaga iبnu bashaar macnuhu la leeyahay lafdigiisii mahakan waqaala waxaanu yihi iبn abi shaybata xadaثna mحamed بnu jaعfari can shucbata ina waxaan soo aragnay xadaثna mحamed iبnu jaعfari qaala xadaثna shucbato waa caawa way nagu yar badantay tani waa alfaadihii muslim iyo umuuraha aan macnabo bedelahayn dee marka aan ruux tadliisliyo waxyaalahaasi aanay soo gelin dadiisa soo gaadhay on tadliis lagu aqoono wax kala wariyo oo wax kala warin jirayna ay yihiin inaacantuna tan unbay kuwa xambaarantee e waxa weeyaan ixtimaal unbaa kuwa sugan lakiin ixtimaal waxayna yeelaya ma halkan haddana waa dhowritaanka uu lafdigii sheekadiisa uu kala maqlay ee uu ilaalinayo alfaadoodii kala soocayo oo wuxuu leeyahay isagu ibnu abi shayba muxuu yihi xadaثna mحamed ibnu jaعfari can shucbata halka kuwa kale xadaثna shucbata ay yidhaaheen xadaثnii isxaaq bnu ibrahima qaala akhbarana ciise bnu yunusa xa وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu usamata qaala waxay yidhaaheen abu usama xamed iyo ciisa xadaثna اlwalid bnu kaثiiri qaala xadaثanii mحamed ibnu camr bni caضاء isaguna waa nin quraysha oo reer bani caamira taabiciintii dhexe kaba midaha reer bn madiine ah oo hiqa ah xadaanii xadaatnii zaynabu bintu umi salamata zaynab bintu abi salama iyo zaynab bintu umi salama ii warantay oo qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa ismii magacaygu markii ugu horreysay kii lay bixiyey barata bare ayuu ahaa fasamaanii rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu igu magacaabay zaynaba zaynab buu ii bixiyey magacaas buu ii bixiyey qaalat waxay tidhi waa zaynab bintu abi salama odhanaysa rabiibatu rasuulillaahi salى اllahu عalayhi wasalam fadakhalat waxaa u soo gashay oo calayhi korkiisa zaynabu bintu jaxshin oo macnaa dee uu guursaday waa loo soo hooyey waa aqalgalkii intii ka horreysay dee waa garanaya rasuulkii ilaahay waaba ciddadii baaba dhashay makana waa la wada joogay dee taa magaceeda ma bedelahayne imika cismadiisii markay soo gashay weeye gelitaanka halkana maaha un iyadoo zawjadiisiia iyo dee hore inay madhab mar ay aqal ugu soo gashay ay tahay tani waxa weeyaan waa guursigii uu guursaday rasuulka ilaahay ee uu laba aqal galay haddaba way u soo gashay wasmuha walxaal ismuha baratu iyadoo magaceeda bara la yidhaaho fasamaaha zaynaba zaynab ku magacaabay xadaثna cmr بn nاaqd qaal xadaثna haشim بn الqاsim qaal xadaثna layso haشim بn الqاsimna waa abunadr laqabkiisna qaysar ahaayo kitaabka dee hore aynu mar ku soo marmarnay can yaزيid bn abi xabiibi can mحamed bn cmr bn caطاءi qaala samaytu waxaan u bixiyey oon ku magacaabay ibnatii inan aan dhalay barata baraan u bixiyey faqaalat lii zaynabu zaynab baa waxay igu tihi bintu abi salamata umu salamana markii hore kii kaba cabirayeen ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay nahaa uu nahiyey can hada lismi magacan la bixitaankiisa lala baxo uu nahiyey wasumiitu aniga waxaa laygu magacaabay markii hore barata baraa laygu magacaabay zaynab baa hadalkii wadata faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi laa tuzakuu ha dahirina anfusakum nafiina waxba ha dahirino ee magacani waa magac taskiye is-amaan iyo taas iyo tafdiil baa kuba sugan allahu ilaahay baa aclamu og biahlilbiri dadka daacada iyo khayrka iyo wanaagga u saaxiibka ee weelka ee minkum idinka idinkaa mida isagaa og ilaahay ee idinku nafiina ha taskiyeynina faqaaluu waxay yidhaaheen dadkii dee markaa joogay bima nusamihaa maxaan ku magacownaa oo aan u bixinaa qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh samuuha waxaa ku magacowdaan zaynaba zaynab oy barhkood yidhaaheen magaceedu waa almar'ata samiina oo kale iyo adag waxyaalo kaleba saaxib alqaamuus magacyuu soo naqnaqliya ama macaani buu soo naqliyaaye laakiin waa magaca imanka caalamka ahe bal marka horta axaadiista waxaa inoogu sugan un saddex dumara waa saddex xaalo weeye maaha laba xaalo oo intaba la odhanayey bara oo rasuulka ilaahay bedelo midna juwayriya ayuu u bixiyey labadan kalena zaynab bintu jaxshi oo zawjadiisii ah umu lmu'miniin iyo zaynab bintu abi salama oo rabiibadiisii ah ana iyaga zaynab buu ku magacaabay rasuulka ilaahay baa bedelay markaasaynu baabka inooguga suganna caasiya waa bedelo jamiilu u bedelay lafdigani waa ama magac xun weeye cisyaan buu tilmaamayaa bal mثalا تafaaul xun baaba kuba sugan haddii dee taas ay ugaba jeedaan alcaasi muana markaa ay tahay muanaث اlcaasi inay markaa macno kale soo naqliyaan iyo ujeedadooda marka hore aanay ahaynba rasuulka ilaahay waa ka bedelo magac fiican buu u bedelo jamiil uu yihi kuwana iyaga magacyo marka hore xun may ahayn laakiin taskiya ku sugnayd is markaa khayr layskuma sheego ama ruuxii oo la fadilayo dadkii kale laga fadilayo taas baa kuba sugan marka taasna de waaba kan rasuulkii ilaahay yihi ilaah baa og dadka ahlulbiri minkum iyadana waa bedelo markaa maxaa iyada inooguma sugnaanaya magacu hadduu yahay magac keenaya sidiis ayaanu uba xumaanin be taskiya iyo taasi ay kuba sugantahay tafdiil iyo waxaroon in layska daayo magac kale lala baxo haddii dee magacu xun yahayna waa kan laba bedelayo saaxibu lmufhim ama qurdubi waa waxaa halkan yidhaahaa u soo qaadaa ee laqabyo berigii dambe shuhroobo weliba culimada kuba shuhroobay zakiyudiin iyo muxyidiin iyo shamsudiin iyo waxyaalaha diinta loo idaafeeyo wuxuu leeyahy taskiya ku sugan amaan baa kuba sugan oo noocan oo kale shabahayaano dee waa magacyo lagaba rooyey imaamkiina weynaay nawowi oo kale shaarixa kitaabku uu nici jiraa la yidhah de haddana waa tan kutubta ay uguba sugan tahay waana wax ka sugan in muxyidiin laba yidhaaha isaga taas waa nici jireen laakiin haddana waa laqabka arrinkuna kolle waa laqab markii dambe dee cid kastaba suu isaguba yidhaaho aan sifadiiba kuma sifoobin oon tiiba lahaynoo cagsigeed ah intuu dee laguma sifeeye waktiyadii hore malaha dowladdii buwahiyiinta oo kale iyo iyaga magacyadii ama alqaabtii lala bixi jiray alqaab dowladda loo idaafeeye ahaydo cabudu dawla iyo macno saas oo kale ah ayaa iyaga taas baa magacyadoodu ahayd laakiin markay dowladdii salaajiqadu timi ayay kolley alqaabtani bilaabantay oo mala qarniga afraad wixii kaba dambeeyey salaajiqadii ayay alqaabtan diinta loo idaafeeyaa ee arrinkiina markii hore malaa dadka qaar u waaye laakiin markii dambe dee waabay iska badnaato waa tan dee ay markaa ruuxaan xataa umuurihii lahayn waxaan u ehlaaba ahayd laqabkii u laba baxay bal wuxuu leeyahy noocyadaasna waa noocyo taskiya ay kuba sugantaho tahay lagaba roon yahay xagga rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magacyada uu bedelay kolley intan kumay koobnayna de waa kitaabkeenna waxa kagaba sugan bukhaari baa waxaa inoogaba sugan xadiisi dee saciid ibnu musayib uu warinayo aabihii ka warinaya aabihiina awowgii aabihii awowgiiba musayib iyo xasni labaduba waa saxaabadii rasuulka ilaahay xasnigaas oo awowga ah magacu xasni waa meeshan adag ee dhulka kaba mida ama diridaa xasni laba yidhaahaa rasuulka ilaahay baa yidhi mee sahli baa tahay waayo waa adadaygan iyo qalafsanidu iyadna wax toosan maaha laakiin muxuu uga jawaabay ninkaasi xadiidkaa saxiixa bukhaari buu kuma sugan yahay or dee waxaa la yidhaha saciidu mooye cid kaloo aabihii kama warisay ma jirto de waa dar hay wuxuuha laa ugayiru isman samaanihi abi buu rasuulka ilaahay ku yidhi magacaa mahay ii bixiyey ma bedelayo ma doorinayo u diiday inuu bedelo oo de waa nin markaa muslimatulfatximu kaba mid ahaa aado taasoo magacii aabaa ii bixiyey ma bedelayo saciid baa wuxuu yidhaha bukhaari baanay kuma sugantay famaa zaalat اlxusunatu fiina bacd manaa dabeexumiya baa lagu sheegayo ad adayg iyo qalafsinidii weli way nagu jirtaa buu leeya qoyskii xusunadii dee malaa way naga hadhlayd hadduu markii aqbaleen xusunadii caynkan ahayde dee kolkol buu magacu dee ahaar ama wa kolkol ba calaaqo bay iskaba yeesheen magaciisa iyo isagu nagama isuulin magacadii uu bedelay alcaasi oo almudicu u bedelay waa tii kitaabkan soo aragnay cabdillaahi ibnu mudic waa nin xadiid warinaya abihi mudic ibn laswad isaga caasi buu ahaayo mudic buu bedelay bal dee dhowr caasiye kamiday tiriyeen cabdillaahi ibnu camrin iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo waxa weeyaan rag kale cabdillaahi ibnu xaris ibnu jazi iyo inay magacyadooda wada caasi ay haayeen oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u bedelay kolley abu da-uudna kitaab اladab waa kitaabka akhirkiisa markuu halkan joogo inuu yidhaha asaaniideedii baan kaba tegey oo ikhtisaar aan ugaba tegey buu soo ururiyaa rasuulka ilaahi inuu magaca cataba la idhaha uu bedelay oo uu bedelay xubaab waxaa raggii uu xubaab loo magacaabayo kaba mid ahaa cabdillahi bn cabdillahi bni ubay waatan ab cabdillahi bni ubayi ba abu xubaab la odhanayey markaa inankiisa rasuulka ilaahi baa kaba bedelo cabdillahi uba bixiyey inankiisaa fiicnaayoo kale shihaab ruux lama odhanayey hishaam baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh u bedelay xataa dhulal buu bedelay magacyadoodo reero sida qolo benu muqye la odhanayay iyo kuwa benu zinye la odhanayey oo dee benu murshidayo uu bixiyey qabaa-ilna waa bedelo bal adigu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxyaalo ama kalaba duwan oo dad magacyadooda oo dhul magacyadooda oo qabaa-il magacyadooda oo dee alfaadaha iyagu aan fiicnayna oo u bedelay bay jireenoo markaa waxa ay tahay un hadduu dee magacii taskiye keenayana waa taa waa laga roon yahay haddii uu magac xun yahayna waa kan rasuulka ilaahay bedelo sunihiisu waxa weeye in magacaa la bedelo oo magac fiican lagu babedelo bal baabka axaadiidiisna intii uu sheekhu inoogaba dhigtay waa taan soo aragnay baabu taxriimi tasami bimeliki اlamlaaki wa bimeliki اlmuluki wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi tasami in lala baxo laysku magacaabo xaramnimadkeed bimeliki اlamlaaki waa boqorada boqorkooda aw bimeliki اlmuluki waa isla midun alamlaakna waa jamcu melik almulukna waa jamcu melik dee muluk ba aada usi yar badane labadooduba sa dee kutubta luqada inoogaba sugan waa melik jamiciisii un haddaba ruuxii oo laba baxa melik almuluk oo dee kolley qabla alislaamna marka la eegay reer faris iyo shaahaan shaaha inoo dambeeya laguma fasiray kelimaday laba bixi jireen bacda alislaamna magacaasi dad kala duwan oo dee wax saasa magacyadaas ay laba baxeen oo xataa dee saasay rag kala duwan oo waqtiyadaa bacda alislaam baabay socotay waa umuurahaasi bal waa xaramnimadkeeda ay culimadu yidhaahaan dee suldaanu salaadiin iyo amiir اlumaraa iyo waxyaalahaas iyana waxa weeyaan way soo gerayaan dee kolleyna kalan baa culimada khilaafaad jira qaadi اlqudaad oo kale marooyin mise baabkanuu noqonayaa culimada qaar baa aqba lqudaat iyagana laba yihi aqba lqudaat samaawardiyo rag leh markaas taasoo kale iyadna baabkan ma noqonaysaa maawardiyo aqba lqudaat laqabkiisu ahaa ayaa nin waktigaa dee waa qoladii buwahiinti markaa boqor ba ahaayo shaahaan shaah la baxay oo culimadii kalena fatwo ka soo qaatay dee kolley fatwadu jaanibkasta iska yeelanaysa ninkani suudu leeyo waxba la marinayay oo barhkood ay dee ogolaadeen isagoo weliba dadkii ugu dhawaaya ayuu hor joogsada u diiday oo yihi waxaasi ma banaano oo kale ninkii boqorkaana wuxuu yihi de haddaan cid un waxaabaad u samayn lahayda anaad ii samayn lahayde intani deyn kaa tahay oo waxaan garanayo bal matalan taasoo kale u diida haddana isaga tiisa ahayd oo dee nawowiya raglina cibaarada waa idlaaqaan ba taasi waa culimada khilaafkoodna waa jiraaye laakiin kolley waa tasmiye ay tahay in lagaba dheeraado iyo dee bal waxyaalaha kalena baabkood bay raaciyaan haddaba taa taxriimkeedi buu baabkiisi yahay xdثna سعيد بن عمر الأشعثي وأحمد بن حنbل وأبوبكر بن أبي شhيبة واللفظ لأحمد imaمkii waa le lفdiga قال الأشعثي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم ismika ugu dullinimo badan ugu liito weeye ugu qiimo ba ugu qiimo daran ama ugu dullinimo badan cind allahi ilaahay agti rajulun waa nin macnaa waa ismu rajulin ama waa nin dee khaasatanna dullinimadan waa ruuxa waxaa la baxay ku raali noqday ee looguba yeedhay ina isaga dullinimadan iyo xaakumkan adee dembigan weyn iyo waxaan isaga kuba sifaysan oo aba shaksiga naftiisa ka loo jeedaayo waa nin tasama isagu la baxay melik alamlaaki boqorkii boqorada ee ilaahay baa subxaanaه watacaala wax kasta le isagaa boqora hadday tiyo amlaag kaleba hadday tiyo wixii kale lalaba laha dee maaliga xaqiiqigii isaga weeye magaca isaga u baaba mutee cid kaloo mootay ma jirto waa kibir aada u foolxun weeyaanoo wax ilaahay kuma sifoobu ruuxu isaba siiyey bal matalan tani waa xaaraamnimo aada u adag bal haddaba taas baa ismi lala baxo ka ugu dilnimo badan ugu liita ugu xaqiirsan cinda allahi subxaana watacaala kaaba ah zaad bn abi shaybata fi riwaayati wuxuu ku siyaadiyey laa maalik ruux wax leh oo marka la eego muluk hadday noqotiyo wax kaloo la yeeshaba lihi dee ma jiro ila allahu caza wajal ka wax kastaba lehe melik alamlaak isagu ama melik almuluk ee wax kastaba isagu leh waa ilaahay subxaanaه watacaala markaa ruuxa magacan la baxaya dee sifadii ilaahay subxaana watacaala uu keligii kuba sifoobuu isa siinayaayo waa kibirkaa aad iyo aad u foosha xun weeye oo bal matalan markaas magac kaas baa ugu dullinimo badan qaala alashcasiyu qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yihi sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyne o ashcasi iyo dee labada nine kaleba ay kaba warinayeen mithlu shaahaan shah macnaa meliku lamlaak ama meliku lmuluk wuxuu laba mid yahay shaahaan shah la mid weeye oo macnaa shahaan shah nimankii reer faris baa la bixi jiray qabla alislaam bacd alislaamna dad magacyadan khaasatan dee maahayn markii dambe ahdigii lasoo gaadhay cabaasiintae labaad ee ay daciifeene ee aqaalintii iyo gobollo kala duwan niman dee suldale quwado kolba waxay doonayaan bal kuba qasba nimankii khulafada ah ay sooba baxeen baa taas baa barhkood ay magacyada laba baxeen oo iskuba magacaabeene shaha oo markaa dambena waa wax sii socday e shahan shah baa melikulamlaak ay laba mid tahay oo dee isna waa magaca marka la eego bay leeyihin shah agtooda waa melik waa tan eeraanintu ilaa waktigeedan ba ninkii dee ugu dambeeye khumeyni kaba qaaday waa ti shah la odhanayey shah macnuhu waa melik markaas shahaadna waa jamaci oo kalo dee iyaga luqadooday isweydaarsantahay ama tarjamadii marka muxuu noqonayaa melikulmuluk weeye oo laftigii shahna waa boqorkii waa taa shaahi eraanba in shahaanna oo ilaa waktigan ay odhanayeen haddii la yidhaha shahaan shahna shahaan shahna waa melikulmuluk bay noqonaysaaye ee waa xagga marka la eego un luqadoodiiba mudaafka iyo mudaafidheygu iyagoo dee yal si luqadii carbeed aanay waafaqsanayn in ay kalaba horeeyaan kaaba wey bal xadiidku duruq yaroo kooban buu yeelanayaa laakiin intaynaan halkaa gaadhin kolley tafsiirkan waa kanoo aknac iyo aqyad iyo akhbasba oo laguma fasire macnaa waa magacka ugu dullinimo badan ugu xun weeye ilaahay agtiisana loogu cadho badan yahay waa ruux magaca caynkaasa laba baxay taas baabay tahay oo magaca caynkaasa laba baxay sababtuna waa arrinta xadiidkaba inooguba sugan malik ilaahun baa subxaana watacaala melikulmlaak isagu iyo melikulmuluk baba ah markaata iyada tasami bihada lismi iyo wixii laba mida iyo waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala uba khaaskaen addoon dee xaqi iyo shanigii ahayn dee waa xaaraam in lalaba baxaa foolxumood dee waana shayga cadhoweyni ay ruuxii uu mudanayo dullinimo badanna uu mudanayo qiyaamada markay noqotona dee arrinkiibaa muuqanayo oo maalinta qiyaama iyo dee adduunba waa kaa ilahay agtiisa waa magaca ugu dullinimo badan balin kitaabkayga kolley nusooyinkiina waayo kitaabkaygaad moodaa kuwiina uu kaba akhdaa badan yahay hadalkan sufyaan iyo waxyaalaha markuu wadiy mithlu shaahaan shaah ayuu leeyahy nusqooyinka o dhan saasaa wada dhacay ee bal cibaaru maan doonaya haddaa igu waafaqsantihiin dee inaan saxano markaa riwaayada shaah shaah baa dhacay oo waa takraarun waxa adigu matalan uu waday barhkood baa yidhi buu leeyahay malaa in la yidhaahay ahayd shaah shaahaan si shaah kol hadduu boqor yahay shahaadna muluugtii ay tow jamacii uu yahay baa sidii carbeed ugu waafaqo luqada carbeed ay ahayd oo meriga la horreysiiyo la yidhaha shaah shaahaan oo m mufradka la horreysiiyo jamaca lagaba dambeysay ama mudaafka la horreysiiyo mudaaf ilayh uu dambeeyo laakiin waxay leeyihin dee labadii luqa ayaa kala duwan luqadii markaa reer faris baa sidaa ahayd iyaguna waa si ay u kala horreysiiyaan oo markaa waxba taas lamaba odhanayeen laakiin sheekha wuxuu ka soo qaaday markuu muubid muubidaan iyo waxyaala yidhi walaa yunkaru صixaةu maa jaءat bihi الrijaalu لأnna kalaam الcajabi mabniyu calى taqdiim وtakhir saas aniga i taalla bal eegta nuskadiina waa markuu sheekhu halkaa qabanayey shaahan shaah taas oo kale kolley waa sharaxa dee xadiidkaba dhammaadkiisa un yar buu kaba horeeyaa in wuxuu soo ori shaah iyo dee bal cibaaradaas iyo in qaadiciyadu kaba soo naqlinaye laakiin waa halkuu dhigtay laba goor buu dhigtay qaala alqaadi mar wuxuu uhi waqaca fii riwaayati shaah shaah haddana qaala alqaadi walaa yunkaru صixatu maa jaءat bihi aniga kitaabkayga waxa ku sugan صixatu maa jaءat bihi الrijaalu dee wax macnuu leeyahayna asal ahaan maba jirto nusadiina maxaa kuma sugan qolooyinkina rijaal saasaa kawada sugan waa arrin la yaaba kol dee inta badan kolkol waa iga bedhi jirteen raggu waxay la yimaadeen sixadii halkan wax macnuu leeyahay ma jirto laakiin bixamd illahi tacaala taqaadiciyaad kitaabkiisi waan haynaa ama dee kitaabkiisa waan haystaa sharaxiisa isagoo dee adigu bal madbacaysan oo muxaqaqaba waana u laabmay oo ii suurto gashay inaan u laabmo marka cibaaradiisu waxay ahayd walaa yunkaru صixatu maa jaءat bihi الriwaayatu waayo inay iyagu waxay doonayeen mahalli kala horreysiye leeyihin oo sabaa luqadii carbeed usluubkeedii waafaqsan maye xadiidkiina sida buu kuba yimi markaasuu leeyahay dee kol haddii iyagu ay kala bedbedelayeen ay kala horreysiin jireen san riwaayada ay ku timi lama inkirayo marka halkaa arijaal taalla ku qorta dusha oo waa alriwaayatu صixatu ma jaءat bihi الriwaayatu hadalkana waa tacliilu lianna kalaam alcajab mabniyu calى taqdiim wataakhiir fi lmudaafi walmudaaf ilayh marka bal arijaal halkaa waa alriwaayatu waa inta gaba jee inta kale macnaha waa dhaafayba waqaala axmed ibnu xambalin axmed ibnu xambal baa wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey abaa camrin can akhnaca waa imaamkii weynaa axmed ibnu xambal oo xadiidkan dee dadkii warinaya kaba mida muslimna uu kaba wariyey ayaa nin abucamrin ashaybani la yidhaaho lugawi ahaa weeye ayuu weydiiyey kelimadan inuu luqa ahaan uguma fasiro aknac muxuu luqada ku yahay dee cilmi kastaba ehelkiisaa loola laabmaa la weydiiyaa abucamr ibnu shaybanna magaciisa isxaaq ibnu miraar baa laba yidhaahaa barhkoodna maraar way kuba dabdiyeen waa nin naxwi ahaayoo luqawi ahaa weeye ee kolkol in badan kutubta luqada hadday dhacaan halkan iyadoo masale naxwo ay kaba hadlayaan ay yidhaahaan qaala abucamrin iyo abucamrin abucamrigaasi ninkan maahay ninka inta badan ilaaqaan kutubta naxwada waa abucamr ibn cala waa ninkan quraada toddobadaa kaba mida qira'adan abicamr waa nin xagga dee imaam buu luqada iyo naxwada kuba ahaa marka iyaga nuxaadu markay waxaas hadday abucamrin ay idlaaqayaan dee raggaa horena uu yahay waa abucamr ibn cala lakiin ninkani waa abucamrin ashaybani isxaaq ibnu miraar ama maraar baaba la yidhah barkoodna maraar baaba yidhaaheen kolley dabdigan ee taasee abucamrin ashaybani oo sacd ibnu iyaas la odhanayo taabiciintii yaryarayd kaba mid ahayo kitaabkana riwaayaat kuleh kaas maaha abucamrigan lugawiga ah weeye ayuu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi bal matalan taas can main can aknaca faqaala wuxuu uhi awdaca awdacna dee waa mina dee imaka waa awdac macnaa waa wadiicnimadii dulinimadii weeye waa magacka ugu liita ugu hooseeya ee ugu axqarsan taas baa macnuu noqonayaayo akhnaci wuxuu ugu fasiray awdac kolkol dee halaag iyo waxyaalana waa laguma fasiray laakiin macnuhu waa magacka ugu xun ugu liita ugu xaqiran taas ilaahay agtii waxa weya waa magac taas oo ruux la baxo xadaثna mحamed بن rاafiع qal xadaثna cabd الرaزاq qal aخbarana macmar عan hamaam bni mنabihi qaala hada ma xadaثana abu hurayraةa can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm waa صaxiifadiisii mashhuurka ahayd hada waa xadiidkan imika aan sheegaya maa kii weeye xadaثanaa wuu noo waramay abu hurayrata abu hurayra can rasuuli الlaahi salى الlahu عalيh waslm fadakara abu hurayra wuxuu sheegay axaadiia axaadiidteyna xadiidkani kii koobaad maaha waa xadiid dhexda ku jire minhaa axaadiia waxaa kaga mid ahayd uu abu hurayra sheegay waa axaadiis iskuweysanadayd oo saxiifo uu kagaba qortay aba hurayra wa qaala wuxuu yihi rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam aqyadu rajuli ninka loogu cadho badan yahay weeye waa ashad lgadabun ama nacayb cala llahi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo de waxa weya waa nin ruuxa ilaahay subxaanaه watacaala ugu cadho badan yahay wa akhbasuu ka ugu xun waaqiyadu calayhi waa iska takraarkani waa taakiidun rajulu nin weeye kaana ahaa yusamaa mid lagu magacaabo melika alamlaaki boqorada boqorkoodii amlaakna waa taa nidhi waa jamcu melikin unse mulukba jamcu melikin ay u tahay laa melika ila اllahu ee ku isagu boqora xaqiiqa ahaan boqoradoo dhanna boqorkooda ah ama kaleh ah isagu hanteeya waa ilaahun subxaanaه watacaala marka waa sifa aanu ruuxani mudan aanu dee isagu kaas waana wax sife ilaahay leyo iskuma magacaabayo waa kibirka u xun weeye kani aad iyo aad u foolxuno markaa dee ka ugu dulinimo badan ayuu noqonaya hadduu isla weynaado heerkaa gaadho takabur iyo tajaburu heerkaa kaba gaadhay kuwa isku magacaabo wixii ilaahay khaaska uma ahaa wuxuu noqonayaa maalinta qiyaamaha kaa ugu dulinimo badan ee iyo adduunyana waa kaababa yahay taas buu yihi marka adbaada tasamiya bidalik waa xaraam iyo wixii laba mida baabu istixbaabi taxniiki lmawluudi cinda wilaadatihi waxamlihi ilaa saalixin yuxaniku hadalkani baabu istixbaabi taxniiki lmawluudi ilmihii yaraayaa dhashay dhanxalageyntiisa ama dee halkaa dhanxalaga in loogu yardeejiyo wax dee adigu inta aad loogu calaaliyo sida timir oo kale oo bal si ri-in masalan ama xaafidba kaba cabiro taxniiga markay fasirayaan waa si calaqal xataa acdaadiisii baaba dee dhaqdhaqaajiniyo ay u noqonaysaa ka shaqaysiniyo tamarud markaa ama jiqidii ha noqoto ama waxunidii haba noqote taasoo fagii uba furmo dee arrinta kaleu sheekhu inoo tilmaamayaana way jirtaay oo dee rasuulka ilaahay markii loo keenayay ruux saalixa diitaa loogama jeedo ee ducadan iyo baraka doonitaanna iyo rajaynina taasna way jirtaaye bal taa taxniigiis almawluudka cinda wilaadati oo waay bal masalan taas macaan oo timirtaana ugu mudanbe ee aada loogu jilciyo dee biyo kale lagaba dhigayne waxaan isagii waktigaa waxyeelin weeye in halkaa dhan xalagiinta saas loogu marmariyo si waxaasi waxa ugu horeeya ugu dhaadhacaya ay noqoto calooshiisa iyo waxamli qaaditaankiisa ilaa saalixin ruux saalixa si uguma duceeyo oo ficilkana uu laba yimaado yuxaniku oo isaga taxniikan laba yimaado loo qaado wa jawaasi tasmiyatihi magac bixintiisa banaanideed yowma wilaadati maalinta uu dhashayba oo macnaa inay banaan tahay ruuxu marka uu dhashoba magaca in loo bixiyo taas ay banaanta waa san imakaba dee la yeelo khaasatan dee magaalooyinkaba dee waxaa kaloo iyadna banaan in la yar dambaysiiyo oo maalinta toddobaad kolley axaadiis taasna way sooba aroortay waxaa kaga mida rasuulka ilaahay ee markaa uu ka wanqalay xasan iyo xuseinba maalintii toddobaad inuu magaca uba bixiyey axaadiis kaloo taa kuba soo aroortay way jiraan imikana halkan dhowr xadiis baan arki doonaa ama axaadiis baan arki doonaa halkan iyo meel dambaba oo ah in maalintii uu dhashayba rasuulka ilaahay magaca uu bixiyey markaa way banaan tahay in marka hore loo bixiyo waanay banaantahay in loo kaadiyo khaasatan haddii loo wanqalayo oo bukhaari baa saa kuba jamciya axaadiisa baabka tarjama ahaan buu kuba jamciyaa markuu kitaablcaqiiqaba joogo oo ciddii aan doonayn inay ka wanqasho inuu marka horeba magacii usii bixiso waxba markaa wuxuu la sugaa ma jirto ciddii doonaysay inuu kaba wanqalo dee inuu ilaa toddobada saas ba marka adigu bal waxaan leenahay ilaa toddobadu laazim maaha in loo dibdhigo waa loo bixin karaa marka hore waana la dibdhigi karaa labadana baabka waa inoogu yimaadeen axaadiis laakiin qeybta inoo imanaysa waa qeybtii maalintaasun baa kitaabka inooguba sugan bal taa banaanideed واstixbaabi tasmiyati waxaa kaluu iyadna u baabaysan yahay in lala baxo ama ruuxii loo bixiyo loo magacaabo bicabdillaahi waibrahim wasayr asmaa اlambiyaai calayhim الsalaam iyadna istixbaabkeeda cabdillahi cabdiraxmaan waa ka aynu soo marnay asmaa kuwa ugu fadli badan inay yihiin ambiyadii xalayna waan soo aragnay magacyadooda in lalaba bixi karo ee caawana magacyada qaarkood oo magacyo ambiyaa inoo iman doona khaasatan magacan ibraahim weeye oo waa khaliil raxmaan magaciisa oo rasuulka ilaahay oo cid u bixiyey inankiisana waa u bixiyey taa xadiidku inoogumaba sugna waxaa kaloo u bixiyey in abi muusa alashcari oo inoo dambeeya bal umuuraha istixbaabkoodii buu baabkiisi yahay waa baab adigu iso xoogaa axaadiis hore yar dheeraan doona in shaء الlahu taعalى lakin waan israacin doona xadaثna cabdالأعlى بن xamadi qaaلa xadaثna xmad بن سلمة عan haaبit الbunaniي عan anas بn maliki qaala dahabtu waxaan la tegey bicabdاللaahi بn abi طalxata alanصaariyi waa hooyadii baa dhashay umu sulayme ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam oo waan qaaday rasuulki ilaahay baan xaggiisa ula kacay xiina wulida markii uu dhashay walxaal rasuul llaahi salى اllahu عalيه waslm waa markii uu soo waafaqayna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh fii cabaa'atin cabaadu waa maro unde kuwa ay huwan jireen kaba mida kisa maalin dhowidna waxaan soo haynay oo halkii ahayd sumada xayawaanka oo kale khamiisuu xidhnaa iminka magaceeda ama xuraysiya ama jawniya bal taasaan saa soo raajax yeelnay waa isla midan waa maro adigu la huwanayay uun ay huwan jireen taas buu xidhnaa dee kolley dharkoodii ayuu kaba mid ahaa une mustashriqaan filayaa maan arag kitaabkiisiiya waxa uu qoray oo inuu ururiyey haddaba waa mustashriq waa gaalba waktiyadaa libaasyadii waktigaa la qaadan jiray uu tasniifiyo magacyadoodiyo dee say ahayn iyo waxyaalahaas maan arag dee waxa weeyaan taas waxaa laga yaabaa dee inay jirto aba kaas oo kale wuxuu leeyihi ninkaa mustashriq un kitaab dhan oo mujalada ahoo waxyaalihii macaajibtii luqada carabeed macnaa kelimaad uu leeyahy way dhaafeen oo macnaamay sharxeen way dhici kartaa dee isaga kol hadduu mustashriqay inay isaga ku adkaadeen uu arkay inay adagtahay tafsiir lakiin dee kutubta luqadu markay luqada noqoto kelimo adag iyo kelimo kastaba way ururinayeen oo luqada o dhan bay ururinayeen kelimaad uu leeyahy isdiraago uu leeyahy way dhaafeen oo dee isaguna mujaladaad ba kaasna uu madbacaysanyaa bal masalan haddaba cabaad lakin waxaan lena maradaa lahuwanayo baltan ku dhaafayaayo isagoo rasuulka ilahi taa adigu maru ama kisa ayuu huwanaa yahna uu wuxuu leeyayey baciira neefkeel oo lahu isaga usugnaaday oo yahna uu macnaha dee waa isaga ama meelihii nabar kaga yaaleen iyo waxyaalaha caynkaasa iyo waa ayuu dee wax geed ay marin jireen oo qadiraad adigu ay ku dhayi jireen meelahaas ayuu rasuulka ilahi isagaa la baashirayay isaga gacantiisa kuba samaynayay oo taas weye oo yabnihi bilqadiraan oo alhinaa ama dee waxaaba adigu waxaan laba yidhaahaa un waa nabarada iyo waxyaalahaas iyo meesha marmarintooda wax dee ama daweeye ay kuba daweyn jireen la marinaya laftigan lagaba cabira iyo hadna uu wuxuu dhayayey rasuulkii ilaahay baciira neefkeelo lahu isaga usugnaaday bal inagama dheerayna intii ay markaan soo jo ku soo jirnay wasmiga ama sumada xayawaanka laba sumay la suntayo ayaan laba lafti soo aragnayo wuxuu neef adhiya ayuu halkaa dhegaha ka suntayey iyo inuu neefkeeda oo dahrigii uu markaa fadxumaka markii laga soo noqday uu la soo noqday ahaa ayuu suntayey labadaba waan soo aragnay taa waan soo jamcinay oo dee waxa meeshii way jirto markan uu soo waafaqay rasuulka ilaah waa kuba sugnaa mirbadkan oo waxa weeyaan mala adhina waa joogay markaa labada xaalaba waa wuxuu arkay anas bay ahayd halkanna waxaa inooguba sugan neef buu dheeyayoo de malaa waktigaa uu suntayey wixii u baahan markaas dee qadiraankii ay marmarin jireenna waa ag yaalaye waa marinaya rasuulka ilaahi waktigan uu ficilkan laba imanayo uu suntayo ayaa wixii uba baahnaabaan tanna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba imanayo walowna xasba dilaaci shuraaxdii aanay wax kalaamay kuba leeyihin halkan arag lahma waxaa u baahdo malaa mudan dee fatxubaari oo la tatabuco sababta bukhaari xadiidka markuu warinayey dee laga soo bilaabo marka la eego janaa-is zako meelahaas iyo in kale oo dhexe oo dhan buu kuba sugan yahay halkana ay bal matalan waa taas lafdigana waa lafdi muslim leeyahay e si xadiidku mar kalena waa inoo soo noqon doonaa iminka walow riwaayo kale inoo dambayso isagoo intan ka dheerna waan arki doonaa qisadan iyo taas markaan fadaa'il gaadhno fadaa'ilna ma sii dheera khaasatan fadaa'il abi dalxa xadiidka naftiisa oo intan kaba dheero waxyaalo kale ay kuba sugan yihiin khaasatan ee umu uslay markay yeeshay ilmahan intii aan mar habeenku calool geli doono iyo waxyaalahaas intaa caawa arki doona in ka ziyaadsan ba haddii ala yidhaha inoo dambaysa bal insha allahu tacaala haddii cid kale amla aan arkana markaas waan soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala ee imaka rasuulka ilaahay wuxuu la soo kulmay isagoo dee arrinkan ficilkan laba imanaya wa tawaducii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagii hawshuu cid kale udirila umuu dirinay isagiibaa wixii shaqadiisii ama ashkaashan oo kale gacantiisu kuba qabanaya de horena saynu soo maray umuraacaasi waa sharaf uun wax muru'ada shaksiga ay dhaawacayaan ama ay hoos u dhigayaan arrinku ma aha markaasaa muxuu yihi faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay markii uuba keenay hal macaka tamrun anas buu la hadlayaa wax timiri macaaga ma yihinoo timir ma wada faqultu waxaan nacam haa fanaawaltu waxaan u dhiibay oo dee arrintani markii ugu horreeyey mataxnigu waxay yaqaaneen bay ahayd waayo waa mar dambe markani waa waktiyadaa fatxu makana kama dambeysa waa wakti dambe weeye waktigan ilmahani dhashay ee sanadii ka horreysayba dadkii muslimiinta ilmaha u dhasha rasuulka ilaahay bay u keeni jireen waa ugu ducayn jiray taxniiganuu laba iman jiro waa arrin ay marka hore yaqaaneen timirtiina uu waday markaasaa faqultu nacam fanaawaltu rasuulka ilaahay waxaan u dhiibay tamaraatin xabado timir ah faalqaahuna wuxuu ku tuuray fii fiihi afkiisi macnaa rasuulka ilahay ba afkiisa waa dee si uu calaaliyo ina ilmi yaraa lama siinaye falaatahuna uu calaaliyey shayga adag ama sulbiga calaalintiisa lowka adigu xagga luqada idha mukhtasu bimadqi shay sulbi ba idha waa shayga adag calaalintiisa lowka in markaa uu khaas ku yahay macnaa wuxuu hadduu jilecsan yahay laaka iyo lagama cabiro ficilka lagama cabiro haddaba rasuulkii ilaahay ayaa iyagii calaaliyey uma faqara uu furay macnaa fataxa weeye fasabiyi ilmihii yaraa afkiisii buu furay famajahu uu ku tufay fiihi manaa afkiisii buu markaa dee isagoo jilciyey jilciyoy biyowday ee timirtii ay biyowday macaankeedii un iyo ahaarteedaasi ay jirto ayuu afkii uguba tufay fajacala sabiil ilmihii yaraay hadda dhashay un xalay ayaa wuxuu bilaabay yatalamadahu inuu muudmuudsanayo macnaa carabkii ayuu dee afkiisii iyo dhabkii ama dibnii la raaxraacayaybo waa muudmuudsanayo taas weeye talamudka halkana sheekhu kolley waabu dheereeyey macnaha ficilka talamada iyo lamada yalmudu oo ayaa isagoo hulaasiga iyo isagoo khumaasigana luqadii lawada isticmaalaa markaasaa wuxuu leeyahayba oo talamudku wuxuu yahay xagga luqada marka la eego waa ujeedada markau ruuxu carabkiisii ama dibnihiisa haba noqoto ama nawaaxida afkiisa haba noqote wax dee ku harsanaa ayuu kaba nadiifinaya ama muudmuudsanaya taas baa talamudka looba isticmaalaan oo la yidhaha talamada iyo talamada talamudan iyo lamada labadaba shaygan afka ku yar hadha ee wuxuu cunay kagaba hadhana lumaadba yidhaahaan waa waxaan baqaayo ah aataarta ah ee marka dambe ruuxu carabkiisa dee ama dibnihiisa iyo carab dhinacyadii afkiisa iyo carabkii uu gaadhsiinayo uu markaa marmarinayo muudmuudsanayo si waxaa isagaba nadiifiyana lumaada xagga luqada laba yidhaahaa dee talamada iyo lamadana waa laba isticmaala ilmihii yaraa ayaa taa yeelay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi xubulansaari ansaar jacaylkooda ay jecel yihiin atamra timirta ay jecel yihiin dee macluumun ama waadixun waa kan ilmo yaroo imaka dhashay ayaa saas oo kale wixii muudmuudsanayo macaansanayo taas marka jacaylka ay ansaari timirta jeceshay waa wax waaqaca oo wax jira taas buu yihi bal halkan xadiidka xubulansaari iyo xibulansaari labadaba waa lagu dabdiyey kolley sharaxna uu idinku sugayo cidda sharaxaysatee haddii aan xibun idhaahno wuxuu noqonayaa bimacna almaxbuub oo sida dibxun oo kale oo bimacna almadbuux oo kale ficlu bimacnaa mafcuul buu noqon oo markaa maxay noqonaysaa iyada taa labadaba way mubtadiye khabar iyaga isu ah waxa weeyaan waanay labaduba inoo rafcisnaanayaan oo maxaan odhanaynaa xibulansaari waa maxbuub ansaar ansaar waxa ay jecel yihiin atamru timirta weeye oo ansaari timirta way jeceshay weeyaan oo macnaama waxay jecel yihiin waa timiroo dee waaba beledkooda wixii uguma badnaa taas wey haddii xubbuna waa lagu dabdiyo xaada la dabyo dee lafdigii aynu macnihiisaba garanaynay iyada marka haddii taa la idhaaho xubulansaari mubtaday noqon khabarkiina waan qadaraynaa atamrana masterkaa nasbinayo atamra waa la nasbinaya iyada marka caynkaasa marka atamru in dee ra'da aan damino iyo rafcino iyo inaan nasbino waa labadaa waj ee haddii xibu la idhaha waa xibu lansaari tamru macnaa maxbuub lansaari ansaari waxa ay jecel yihiin atamru timirta weeye oo waa waxay timirta way jecel yihiin haddii la laakiin xub lansaari waa xub lansaari ansaar jacaylkoodu atamrat waa mafcuul bihun marka weli khabarkuma dhicin atamra timirta ay jecel yihiin waaqicun macluumun waadixun oo dee arrinkan yare ilmahan yar baaba ina tusaya oo bal masalan markaas ama laazimun ama caadatun ama wax macluumun umuurastaasaan qadaranaynaa tamrana maserkan kuma nasbinayna xubulansaari tamra wasamaahu rasuulka ilaahay markaa wuxuu ku magacaabay cabdullaahi marka magacii uu maalintiiba u bixiyey way inooguba sugan tahay halkii uu lahaa wajawaasi tasmiyati yowma wilaadati bal masalan waxaa kaloo inooguba sugan taxniigii de taasna way inooguba sugan tahay bal xadiidkan kolley fawaid badan buu sheekhu dhiganayaaye laftigiisaan anagu horta riwaayadan sii raacinaya xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna yaزيid بn haaruna qaala akbarana بn cawni wacabdالlahi بn cawn can ibni sirina can anas bni maliki qaala anahu qaal halkan ibnu sirin oo mubhama inoo yaala ilmu sirinna dee haba badnaadeed oo labaatana kaba badnaadeedna dhowr baa ruwaada ah bal kitaabka waxaynu soo aragnay de waa isaga moxamed iyo anas iyo kuwo kaleba oo kitaabkana way kuba sugan yihiin ama barhkood way kuba sugan yihiin laakiin marka la idlaaqa dee moxamed buu kuba dhacaa waana inoo dambeysa riwaaya moxamed laguma magacaabayay lakiin halkan baa bukhaari waxaa dhacay can anas ibni sirin iyadoo ibnu sirin tan mubhamkaa sheekuna waa siuu sooba naqlinaya riwaayada bukhaari buu kaba soo naqlinayaa anas ibni sirin walow markaa bukhaari dee kolley waa halkana may hayn markuu joogo meelahan asmaad iyo waxaase waa kitaab alcaqiiqa waa mujaladka sagaalada akhirkiisa markuu hadalka halka bukhaari riwaayadiisana ay dhacday walow meelo kalena uu kuba soo celiyo xagga tasmiyad iyana dee abwaabtan dambena uu kuba keeno laakiin hadal baa bukhaari nusqooyinkiisa qaarkood dhacay uu kaba dhigayo uun yaziid ibnu haaruun iyo ibnu abi cadi ikhtilaafkood inuu yahay oo xadiid keliya inuu yahay xaafid markii hore wuxuu kuba sharxayna laba xadiid keliyiin mid moxameda iyo mid anasa meeshu waaqicadana ku wada tacalluqsan haddana hadal buu bukhaari kaba soo naqliyaa riwaayo nusqooyinka qaarkood dhacay oo ah arrinku waa xadiid keliye e ikhtilaaf baa jira labada nin ee kala warinaya xadiidka warinaya ibnu cawn kaba wariyey yaziid ibnu haaruun iyo ibnu abi cadi iyo inay meeshii uu isku khilaafsayno midna uu moxamed yihi midna uu anas yihi bal taase laakiin maxamed baa inoo dambeeya bidn اllahi tacaala qaala wuxuu uhi kaana ibnu inan baa wuxuu ah liabi dalxata abi dalxa u sugnaaday yashtakii mid xanuunsanayo inan abu dalxa dhalay umu sulaym u dhashay baa bukay fakharaja abu dalxata abu dalxa baxay faqubida sabiyu ilmihii yaraabaa nafti ay kaba baxday oo dhintay intii uu maqnaa falamaa rajaca markuu soo laabmay abu dalxata dee umu sulaym baa tidhi anigun baa u sheegayay cidna yaanay u sheegin waan u soomanaa maalintaas kolley xadiidku isagoo intan ka dheerna waa inoo dambeeya falamaa rajaca markuu soo laabmay abu dalxata abu dalxa ayuu qaala yidhi dadkii kalena waa tan aamusiisay maa facala bnii inankaygii bal ka warrama muxuu sameeyey qaalat umu sulaymin hadda waa haweeneydii dhashay waa hooyadii umu sulaym baa waxay tidhi huwa isagu askanu waa ka xasiloon yahay mima kaana si uu markii hore ahaa oo xaaladii markii hore uu ahaa eed kuma ogeyd imika uu ka degan yahay uu ka xasiloon yahay waa hadal kinaayaa tacriid iyo sarbeeb ah isagii markaa muxuu u fahmay inuu ladaniyo iskaba seexday bal lafti bukhaari baa waxaa hada-at nafsu laftiisii way degtay waxbay uga jeeda taas waxaan rajaynayaana inuu raaxaystay cibaaro saasay kaba cabirtay inuu iska nastay iyadii bal matalan markaa hadalkaasay kula hadashay isagu tuu u qaatay inanku inuu ladan yahay bay u qaatay uu sii hore dhaamo markaasaa dee uu iska casheeyo waatan waan usoo manaaye faqarabat ilayhi waxay u soo dhoweysay alcashaa cashadii fatacashaa waa casheeyey cuntadii buu cunay uma asaaba minaa ilmi yara meel buu halkan ku dadan yahay dee wuxuu istaaya uu gamaasan yaho waa hurdaa ilmi yarana waaba meyd waa meyd uma asaaba minhaa iyadii buu asiibo ula kulmay weeye bal xadiidka dee riwaayada inoo dambaysaaba jirtoo dheerba kaleyna imaam nawina raximah اllahu tacaala riyaadkaas kitaabka bilowyadiisa waa baabu sabriba uu kusoo naqlinayay oo iyadii way ishagaajisay isdiyaariso waktiyadaa isleeday ah kulanteed waxyaalaha isku samayn jirtay isuudgoonayn iyo isqubaladuhu ti si si ka badan ayay isugu diyaarisay de isagiina markaa dabeeto iyadiibuu laba kulmay arintii ay dhacdo ooba kaas falama faraqa markii uu xaajadiisii dhamaystay u casheeyey iyadii waa la kulmay qaalat waxay tidhi waaru sabiya ilmaha aasa markaasay tidhi isagu aad bu ugaba cadhay imankaa riwaayadan waa inoo mukhtasar wax dheer baa inoo dame lakiin ma dhawo wari oo kitaab alfadaail baan leedahay laakiin markaasu iyadii ayuu ka xanaaqay arrinkii uu ka cadhowdu yihi waxa weeyaan waad ideysay ilaa marka dee waxyaalahan sameeyaad arrinkii ii sheegaysaa ilmahaygii iiba sheegtay haddana uu tegey rasuulki ilaahay oo arrinkii buu usheegay dee ilmihii waa la aasee falama asbaxa markuu waa berisay abu dalxata ayuu ataa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay uba yimi faakbarahu uu warramay faqaala wuxuu yihi acrastum hamsadii istifaamka ayaa maqan a acrastum miya aroosateen oo alleyla habeenkii xalay ahaa ma aroosateen oo ujeeddadu ma kulanteen de kolleyna malaa waaqacadii wuxugaba warranyo taas buu kuba yidhi arooska halkani waa dadka guriga galay mar hore oo dee acrasa rajul waa marka ugu horeeye lasoo guri adigu arooska ayaaba lafdiga la yidhaahaaye laakiin dee aroos waxa raaca kulan iyo jimaac baa raaco suu uga jeeday rasuulka ilaahay waa tan weeye waa maqsuudkii dee arooskan iyo kulankanba maqsuudka weyn baaba jaanibkan ah kulankan iyo jimaacba ah macnaa miyaad kulanteen oo xalayto miyaad kulanteen idinku qaala wuxu uhi nacam ha qaala wuxu uhi allahuma ilaahay oo baarik u barakee lahuma rasuulka ilaahay baa u duceeyey waa haweeneyda sabarka intaas leeg ilaahu u u barakee habeenkoodan iyo kulankoodan halkii bay habeenkiiba ilma u calool galee ilmahan rasuulka ilaahay loo keenay weeye waa cabdullaahi ibnu abi dalxo nin saalixa ahaa isaguna culimaba ahaa dee dad sagaal gaadhay oynu dhowr habeen dhaweyd afar mala isku xigayna aynu soo marray isxaaq u mudan yahay oo culimo ah ayaanu ninkaasi wada dhalayo waa ducadii habeenkaase fawaladat gulaaman ilmo ayay dhashay inan bay dhashay faqaala lii abu dalxata abu dalxa wuxuu yihi ixmilhu qaad inankan anas buu ku odhanaya xataa taatiya bihi nabiya salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay aad ugala tegaysid faataa bihi nabiya salى اllahu alay wasalam anas baa subaxdii inankii yaraan qaaday rasuulka ilaahay buu ula yimi wabacaثat macahu hooyadina way raacisayoo bitamaraatin xabado timir ah faakadahu nabiyu salى اllahu alيه wasalam ilmihii yaraa buu horta ka qaaday faqaala wuxuu yihi macahu shay wax miyuu maciisa iyo waxaad u wadaa miyuu jira qaalu waxaa ihi nacam ha tamaratun oo anas baa odhanaya kolley dee cidno way la socoteen tamaratun xabado timiraa macayaga faakadaha nabiyu salى اllahu alayه wasalam famadaqaha halkii fallaakaa bedelkeedii uu calaaliyey uma akhadaha waa timirtii aad u jilicday ayuu ka soo qaaday min fiihi afkiisii fajacalhaa wuxuu yeelay fii fisabiyi fida dambe waa tii bimacna fam ahayd eh afkii ilmaha ayuu ku riday uu yeelay uma xanaka halkaa dhanxalagiisii buu saa uu yar marmariyey dhanxalagiisii waa timirtii dee jilicdo biyo biyo unba ah wasamaahu wuxuu ku magacaabay oo uu bixiyey cabdاllahi buu bixiyey xadaثna mحamed بن baشhaari qaala xadaثna aحmed بn mascadta qaala xadaثna بn cawni waa halkan halkan sheegayay waana ibnu cawn maamata xamaad baa ka warinaya kolley ibn abi cadna riwaayadiisu waa say dhacde can muxamedi can anasin bihadihi اlqiصati naxو xadiiثi yaziida xadiidkii yaziid mid laba mida bal xadiidka waan kaba soo baxnay wax ka midana uu inoo soo horeeyey oo laba riwaayo inoo soo horeyso aynu soo aragnay ee intay aynu kuba soo jirnay halkaasi bal maalan sumada xayawaanka iyo taas isagoo intan ka dheerna waa taahiri waa inoo dambeeyaaye xadiidka fawaaida inooguba sugan dee arrinku baabku uga baabaysay oo taxniiku lmawluud cinda wilaayadati ilmihii yaraa bal intaan wax kale calooshiisii gelin arrintan oo kalena laguma sameeyo bal taas rasuulka ilaahayna waa wax loolaba iman jiray sheekuna wuxuu ka dhigaya inay bilijmaacba ay sunno tahay arrinkaasi uu sunno yahay waxaanu fawaaida kuba daraya bal ciddan taxniiga laba imanaysa ee ruux laleeyahay markaa waa saalix ama rag ha noqda ama waa dumare inuu taxniigaa laba lala yimaadaba taas oo kale de waxaana u mudan bay yidhaahaan timirta u mudan walow haddii la waayo wax kaloo dee macaanba halkiisa ay gelaysaba rasuulka ilaahay tawaaduciisi iyo baltaasna way nooguma sugan tahay arrintan kale ay umu sulaym yeeshayna kolley dee bal waa wax kala la yidhaah waa sabirkeedii aad iyo aad u badnaa bal sabirba maaha waa ridahay ku raalli ahayd wixii ilaahay keenay wixii ilaahay qoray raalnimadii ay raalli kuma ahayd eeba sabirba dhaafsiisnaa ayaa iyada xadiidka inooguma sugan caqligeedii iyadna badnaa oo waatan arrintiisii way qarisay ninkeedii si aanu dee isagoo sooman oon weli cashayn aanu murugo iyo waxyaalahaasi qalq aanay ugu keenin oo taasi aanay keenin inuu cashadiisiiba daayo ama cuntadiisii daayo ama uu hagaag uba cuni kari waayo ayay kaba qarisay ficilkan kalena way laba timi hadalkan ay laba timine askanu mima kanna wuxuu leeya waa macaarido de haddii loo baahdo hadalkan sarbeebke dhici karta ruuxa lagula hadlaya inuu wax kaba fahmo ruuxuna maqsad saxiixa uu leeyahay isticmaalkeed wuu inooguma sugan yahay laakiin arrin muhim uu ri sheeku sheegayaayo haddii waxyaalaha caynkaasa laba isticmaalayo shardigiisu waxa weeye alla yadiica biha xaqu axad waa arrintii xaq cidi ay leedahay waa inaanu ku dayacmahayn ujeedadu hadalku waa sidiisa dee been uma aha laakiin daahirkiisii wixii laga fahmaya waxaa laga yaabaa inuu kaba duwan yahay iyo wixii loo jeeday hadduu macno mubaaxa loo isticmaalayo oo xaq dad oo meeshii lagu qaadanayo ama lagu dayacayaa taasi aanu jirin iyadoo waxa weeyaan taas ee waxa weeyaan shay banaan weeye laakiin haddii ay ka dhalanayso in xuquuqda dad ay waxan ay kuma dayacanto dee ma banaanaanayo kadibkii oo kale ayuun baan u noqonayaa waayo bal taas waana arrinta shardiga uu sheekhu inaguma baraarujiyey halkan dee ducadii u duceeyey rasuulka ilahi in habeenkaa looba aqbaliyo inankan cabdullaahi baa u dhashay waana kaa rasuulka ilaahay magacii u bixiyey u duceeyey bal wax shanigiisa ku tacalluqsana marka xadiidkoo dheer aynu aragno ayuu inoo iman doonaa إن شاء الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد بن الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة أبو بردة وبريد أووي عن أبي موسى oo isaguna أبو بردة أبيه قال ولد لي أبو موسى الأشعري baa le waxa ii dhashay oo lay dhalay غulaaم inan waa madiina la jooga waa intii ay yimaadeen dee sanadii toddobaad madaxeedii baana imaatinkoodii madiina uu ahaa ashcariyinte faataytu bihi waxaan ula imi inankii waa caruurtiisa kii ugu weynaa waa kii ugu weynaa caruurtiisa annabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan ula imi fasamaahu waa magacaabay ibraahiima rasuulka ilaahay baa ibraahim u bixiyey eeg maalintii subaxdiiba waa ku magacaabo dee iyadoon lala sugin ilmaha intuu toddoba cisho gaadhayo tasmiyadu waa saa baabku inoogu baabaysnaa waa ta inoogu sugan arrin kalena ibraahim waa nebi ibraahim magaciisii oo ambiyada magacyadooda in lalaba baxayo basi kuma sugna rasuulka ilaahay baaba kuwa magacaabo bal markaa istixbaabka siaasay ugaba qaateen cumar ibn khadaab hadalkii aan kaba soo naqlina xaleeto oo bal waxaa la yidhaha kuufa ayuu diruu la yidhi magacyada ambiyada ha lalaba bixine de bal waxay tahay un waa isaga wax isaga kuba khaasa ujeedadiisna waxayd un waa xurmayntood iyo weyntood iyo karaameyntood si aan ruux magacaa leh oo magacii ambiyada leh magaciisii iyadoo lasoo qaadayo aan loo caayin ama aan wax kaleba dee loo odran taas bay hayde laakiin shay jaa-isa weeyo xadiidka taasna way nooguba sugantay arrinta saddexaadna waa xadiidkii hore waxay nooguba sugnaayeen muxuu yihi waxanakaw rasuulkii ilaahay wuxuu dhanxalaga ugu dhejiyey ee isagoo aada ugu calaariyey dhanxalagii bitamratin xabati mira xdثna الحكم بن موسى abو صالح qال xdثna شعيب yعني بن اسحاq qال أخبرني هiشام بن عروة qال xdثnي عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنdir بن الزبير أنهma qاaلا هiشام بن عروة maanta xadيiثka wuxuu ka wada warinaya aabihii عروة waa taaبici aabihiina iyo haweeneydiisii in adeertiina ahayd faطimة بنت المنdir waa ilmadeer way ka weyneyd way ka riwaayo horeysaa markaasoo kale ilaa toban sanood bay kaba weyneed labadoodu kaba wariyey anahuma qaala xadiidkii may odrhan dee saa iyo imanka saxaabi umay tiirine laakiin dhexdiisaan arki doona iyagoo caaisho iyo asmaba kaba soo naqlinayo xadiidku mursal ma aha ee waa xadiid mawsuul ah iyagu waxay ka warinayaan asma iyo caaishaba xadiidka way ka wada warinayaan qaala waxay yidhaaheen kharajat way baxday asmaau bintu abi bakrin waa hishaam ayeydii waxa weeye dee corw markaa taase ayaa baxday xiina haajarat markii ay soo hijrootay walxaalihiyo xubla iyadoo uur le bicabdillahi bni zubayr oo macnaa zubayr ibn lcawaam asma wuxuu guursaday intii maka la joogay markii hijradu ay bilaabatay iyagu way ka dambeeyeen rasuulka ilaahiyana salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigii hijrada ee waatan ognahay inay qeyb kaba ahayd qorshihii uu abubakr u sameeyey ama qoyskiisuba rasuulka ilaahi hijradiisiya si loo taam yeelo waata daatu nidaaqeyn looguma magacaabay sufradii ay uba samaysay way ka hadhoo mar dambe yimaadeen haddaba markaas waxa weeyaana dee kolley aqal bay lahayd zubayr baa qabay way soo hijrootay iyadoo uur leh faqadimat waxay timi qubaa de waa halkii madiine lagaba soo geliyay marka maka lagaba yimaado waana halkii markii hore rasuulka ilaahay dadkii kasoo horreeya saxaabada isaga iyo halkii kusoo horreeyeen quba ayay timi fanufisat maha macnuuna markaa rasuulka ilaahay madiino dee qubuu jooga way ka dambayso mudday kaba dambaysee fanufisat markaasay dhashay bicabdillaahi cabdillaahi bay kuba dhashay biqubaa kolayna markuu ficilku dhalma yahayna majhuulun baa loo bineeyaa dee xaydna waynu kuba soo maray nafisat iyadoo laleeyo bimacnaa xaadat ay tahay markuu xaydka yahay nafisat oo ficilku musamo uu binaysan yahay ee markay dhalmada tahay waata nifaaskuna waa dhiiggan dhalmadaaba nifaas lama yidhaahay waxa majhuulkan buu u binaysan yahay fanufisat macnaa way dhashay wey imanka markaa majhuul ahaan kuma laqbaynayno musama ahaan baan ku laqbaynaynaa laakiin ficilku san buu isagii afcaal kaleo luqada carbeed oo inta lafdigooda uu yahay lafdi majhuul macnahana ay musame kaba yihin baa jire fanufisat way dhashay bicabdillaahi cabdillaahi bni zubayr biqubaa quba ayay ku dhashay uma kharajat way baxday xiina nufisad markii ay dhashay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi quba markaa ma joogo madiinuu degan yahayba yuxanikahu maxay ugu tagtay waa si uu taxniigan ulaba yimaado markay dhashay rasuulka ilaahay riiqdiisu waxaa ugu horeeye ku dhaadhacay calooshiisa noqdo sida cabdillahi bn abi dalxaba waxaa ku dhaadhacay calooshiisa wixii ugu horeeye wuxuu ahayd waa riiqii rasuulka ilaahay dee ku dhex jiray matalan timirtan ugu calaariyeen faakadahu way ula tagto faakadahu markaasuu qaaday rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam minhaa iyadiibuu kaba qaaday fawadacahu fii xajri dhabtiisii buu saaray uma dacaa bitamratin xabad timira ayuu yihi ii keena qaala wuxuu yihi hishaam baa odhanaya isagoo dee aabihii ka soo naqlinaya qolooyinkan xadiidka kaba warinayay qaalat caaishatu eeg markaa kan eeg curwo iyo ama qaala curwaaba yihi qaalat caaishatu xadiidku markaa waa mawsuul ee mursal ma aha waayo suuradii hore suuro irsaal bay ahayd qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi famakasnaa waxaanu negen saacatan saacad naltamiso anagoo doondoonayno qabla an najida xaaladoodii cidhiiriga ahayd gurigii baa laga waayayba xaba timiroo keliya markaasay leedahay saacad baanu meeshii nagayn oonu joognay anagoo doondoonayna xaba timira ilaa aan intaanaan helin markii dambe way heleen xabadii timirta ahayd famadaqaha uu calaaliyey aad markuu u jilciyey ayuu uma basaqaha iyadoo dee noqotay un biyo biyo ayooni aada u jilecday un baan leeyahay ayuu ku tufay fii fiihi waa cabdillaahi bn zubayr oo yar afkiisii marka waxay tihi faina awala shayin shaykii ugu horeeyey oo dakala galay badnahu cabdillahi bn zubayr calooshiisa galay ariiqu rasuulillaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay cadhuuftiisa iyo riiqiisaas buu ahaa uma qaalat asmaa eeg asmina way warinaysaa iyagu markaa asmay kaba warinayaan iyo caaishee uma masaxahu uu masaxay macnaa gacantuu mariyey wey waa duco ahaan sa dee ruuxa ruqyo lagu tufayaba gacanta loo mariyo o kale uu masaxay oo gacantuu mariyey wasallaa calayhi macnaa dacaa calayhi wuu duceeyey rasuulka ilaahay wasamahu isagaana ku magacaabay cabdallaahi buu ku magacaabay cabdillahi bn abi dalxana waa kaa kuba magacaabay oona magacaa uu yihi cabdullahi iyo cabdiraxmaan magacyo kuwa ugu fiicanba weeye uma jaa uu yimi yaa imanaya cabdillahi bn zubayr walxal huwa ibnu sabci siniina oo hamaanin isagoo toddoba jir ama sideed jira muxuu u yimi rasuulka ilaahay buu u yimi liyubaayaca rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam abihi baa yihi san samee waa tashriifun iyo tabriikun isagu takliif ma jirto baycadii dadka waaweyn lagama qaadayena lagama qaadaye war si uu rasuulka ilaahay ula mubaayacoodo salawaat ullahi wasalaamu calayh wa amarahu bidalika zubayr arrinkaa waxaa amray aabihi zubayr fatabasama rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday xiina ra'aahu markuu arkay muqbilan iley isagoo xaggiisa kusoo socda uma baayacahu rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu calayh baycata tabriikin wa tashriifin maaha baycata takliif waa ilmaha yaree toddoba jire ama sideed jire ayuu bal matalan markaa rasuulka ilaahay la mubaayacooday xadiidku duruq buu leeya duruqdiisa ay noo socon doonto macnuhuna waa inoo cad yahay de waana macnihii baabka inoogu baabaabaysnaa xadaثna abubk abu kurayb بn mحamed بn العalاء qal xadaثna abu usamata qal an hishaami hishaamkuna waa hishaam ibn curwa an abihi an asma waa kan eeg xadiidkii asma laga warinaya aabihi buu kaba wariyey imaka faadima lama socoto anahaa asma bintu abi bakrin xamalat waxay uuraysatay bicabdillaahi bni الzubayr bimakata maka iyadoo joogta qaalat waxay tihi fakhrajtu waan baxay waa hijiradii bay u baxeen walxal ana anigu mutimun aan sidkaygii iyo dee muddadii ay ii dhammaatoon ku dhowahay waktigii aan dhali lahaa macnaha waa hiya qaarabat mutimun way taam yeesho muddadii baan taam yeelaya ama aan ku dhowahayba inay muddadii ii buuxsantay aan sidayey ee uu caloosha kuba jirayay faataytu lmadiinata madiinaan imiyo fanazaltu biqubaa quba ayaan ku degay kale way dambeeyeen zubayr iyana way ka soo horeeyeen dee iyo abubakarna waa kii rasuulka ilaahay laba socday waa iyagu dad dambo markii dambe lasoo qaaday oo lasoo doonay fawaladtuhu waxaan ku dhalay biquba quba ayaaba intii aanu joognay ayaan ku dhalay uma ataytu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam fawadacahu fii xajri dhabtiisii buu saaray uma dacaa bitamratin xaba timiro keenuu yihi markii muddo la daydaya lasoo helay famadaqaha uu calaaliyey uma tafala uu tufay halkii basaqa bedelkeeda waa isla macne fii fiihi afkiisiibuu ku tufay فkاn waxaa أول شhayءi dkلa jawفahu riiq rasuuل الlaahi صلى الlه عليه وasلم ثuma xandakhu btamrati xabadii timirta ahayd markii hore u kuba tufaye ine weli iyadii may aahaarteedii may wada baabiine intuu afkiisii kaba soo saaru halkaa dhan xalagasaa ugu yar barmariye uma dacaa lahu wuu duceeyey وbaraka calيه wuu barakeeyey macnaa uu duceeye barako wakaana waxaanu awala mawluudin ilmo la dhalo ama dhasho kii ugu horeeyo welida fi lislaam islaamnimadka dhexdiisa dhashay macnuhu waa dadkii muhaajiriinta marka la eego ilmo kii ugu horeeye uba dhashay isaga ayuu ahaa oo dee madiine markii ay yimaadeen malaamudda aanay caruri uba dhalan bukhaari baa waxaa saxiixiisa kuba sugnaa in dee muslimiintu ay kuba farxeen oo sababtu waxaa la yidhi yuhuud baa idin seexirtayoo caruri idin idinma dhalanayso halkan idinkuma dhalanayso markaasuu isagu dhashayoo markaa ilmo marka la eega muhaajiriintii u dhashay kii ugu horeeyu ahaa ama ansaar nucmaan ibnu bashiir baa u horeeyey taas baaba laba yidhaa isaguna dee waqtiyadaas baabu dhashay haddaanu isa in yar kaba horeyn maslamatu ibnu makhladna waa lasoo qaadaaba marka la eego muhaajiriintii ilmo u dhasho kii ugu horeeyey wuxuu ahaa cabdullahi bnu zubayr aadna waa looguba farxay saa bukhaariyo inooguba sugan wakaana awala mawluudin wulida fi lislaami xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna khالد بن مkلd عan عalي بن mسir عan هiشhام بن curwة عan أbيه عan أصmاء بنt abي bكri أنaha hاajaرت way hijrootay إilى رasuuل الlaahi صلى الlه عليه وsلم وhiy xblى بcabdاللahi بن زbayr fadakra نaxو xadيiث abي usاmة abu usاma xadiidkii marka dhoweydu warinayuu هiشhaam kaba warinayey ay mid laba mida ayuu calي بn msirna هiشhaam kaba wariyey xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna cabdاللahi بن نmayr qال xadثna هiشhاm yعni بn curwaة عan abي عan caiشhaةa markaa hishaam xadiiku xadiiث caiشhiya asma w labadooduba way wadaagsadeen labadoodana hishaam unbaaba dee dariiqa aabihii kagaba warinaya أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم kaana wuxuu ahaa waba xadiid kale yu'taa mid laba yimaado loola yimaado bisibyaani caruurta yaryar markay caruurtu dhashaan bay muslimiintu iyo صaxaabadu u keeni jireen caruurtooda fayubariku calayhim uu barakaynayo macnaa wuxuu ugu ducaynaya ilaahay inuu barakeeyo wayuxanikum taas baaba da'bigood iyo caadadooda ahayd marka ilmuhu ay u dhasho inay soo qaadaan oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ugu duceeyo barako ugu duceeyo taxniigan imika aynu soo haynayna uu kuba sameeyo wayuxanikum xadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu khaalid الأحmر عan هiشhaam عan abي عan caiشhaةa qaalat ji'naa waxaanu la nimi bcabdاللahi بن الزubayr ilى النabiyi صلى الlهu عalيه وasلم yuxaniku xaal uu dee taxniigaas aynu usam uu samaynayo o dee dhan xaragiisa inuu timirtaa uu calaaliyey uu guba dhejiyo taas baa taxniig lagu magacaabaa waana taa kolley imaam nawina waa sharxayey waana shaygii oo inta la calaaliyo aad loo jilciyo ilmaha yar afkiisa inta lagu la dhigo halkaa xanagiisana saa gacanta loogu marmariyo dhan xalagiisa taas baa taxniig uu yahay markaa caaisha maxay tihi fadalabnaa tamratan eeg iyagu xaba timiraba lama hayn waa xaaladoodii dhaqaalasay ahayd iyo markaa ma waktigii dee timirtaanay ahaynba fadalabnaa waxaan doondoonay tamratan riwaayadii horeyna waxaynu kuba soo aragnay famakasnaa saacata naltamisuha qabla an najida halkan bay tihi facaza calaynaa waxaa nagu adkaaday dalabuhaa doondoonkeediiba ujeeddadu mudday doondoonayeen oo xabad keliya hadda weeye ayaa muddada soo daydeeyey waana waxyaalihii uguba badnaa ee madiine lagaba helayay facaza cazana bimacnaa sacuba weeye waa adkaaday calaynaa korkanaga dalabuhaa dalabkeedii kolley ficilkan cazana dee awjuubu kuba yimaadaa oo dee kolley walow waqti cashar aakhirkii ay tahay laakiin haddaan yar ishaaro uun caza iyo cazo waa u yimaadaa waana kan aan hayno caza iyo cazo maanaa hadduu yahay isan oo kale wx waa nagu adkaaday ama de waxa weeyaan oo macnaha sacubo uu yahay mudaariciisu iyo cazo buu ku yimaadaa taas haddii uu yahay caza macnaa waxani naadir buu noqday wuu yaraaday amase tii dulliga uu cizoobay oo dulliga did didkeedaba ahayna taa markaa maxaa la yidhaha ycizu buu noqonaya oo hadduu qallo iyo nadare iyo imika ama uu yahay dale didkeedii uu cizoobay caza ycizu bay noqon waana laazim afcaasha caynkaasi haddii laakiin uu yahay cazahu bimacnaa halabahu uu ka adkaaday uu ka qaalib noqday sida matal carbeed baa jira oo man caza baza waa waqtigaasay ahayd khasaba hadalkeeda kuba soo arooray oo ruuxii haalib noqdo ayuunbaa dee dadka dhacayo wuxuuda qaadanayo kala cazabasa hadday tahay cazahu iyo hadday oo qalabahu waaye cazahu oo macnaha uu kaalmeeyey oo kale iyo waxyaala caynkaasna waa dhowr ficil oo mutacadiye iyada taas mudaariciisu iyo cuzigu kuma yimaada axlay bal insha allahu tacala haddii ilaahay ii dhib yareeyo kolley dee dhib yaraan baan abyadda laguma helayne wakti baan san kol kol aan soo qori doonaa si loo garaaco dee taas ruuxu uxafidi karaba waana shay aada u muhima imaamkii suyuudi baa raximah llahu tacaala la weydiiyey markay qunuudka tahay qunuudka tahay waatan kumas muxuu ruuxu odhanayaa mayacizu buu odhanaya ficilkaasaa la weydiiyey mayacizu walaa yacizu man caadayta taas mayacizu baa la odhan see la odhanaya lagu dabdinaya taas baa la weydiiyey de halkii uu kaba jawaabi laha u odhan lahaa saasun dhaha ayuu si uu dadkii uguma faa'iideeyo ayuu qadco yaroo ilaa sideed beyd kaba kooban ama haddaan sagaalba gaadhin uu ficilkan awjuudii ku wada yimi oo dhan ba ku wada soo wada dhigto jawaabtiina fatwadna ay la socoto dee uu kaba bilaabay caza lmudaacafu yaأtii fii mudaaricihi tahliiثa cayni bifarqin jaءaka mashhuura ad wuxuu yihi halkeena markuu marayo kale fama kacaza calayna alxaalu ay sacubat faftax mudaaricahu in kunta nexriira markay caza calayna alxaal ay sacuba tahay mudaariciisa fatxi markaasuu ugu dambeyn jawaabtii soo gaadho waqul marka wqul ya rabi walaa yacizu ya rabi m wqul ida kunta fi dikri اlqunuuti wala yacizu ya rabi man caadayta maksura iyada taa kasri buu leeyo yacizu walaa yadil marka walaa yacizu man man caadayta taas oo dheo wuxuu ku khatimayba washkur liahli culumi sharci an sharaxu laka soo wado waamdo fiihi tadkira dadkaa dee culumta sharcigae fawaa-idaa kala duwanee dhibyaraan ku helin kuu sheegaya ugu mahadnaqde waxaasoo de inay umuuraha ku sharxaan insha allah bal haddii watiga wakti helo walow laga yaaba abyada adigu waktiga aan xafiday ama de imaka aad hadaan kala iloobin wakti aad iyo aad u dheer bay ahayd waa bayquniyada sharxeeda markaan akrisanaya ama sharaxa zarqaani xaashiya cadiyatulajuri taas baa soo naqlinaysay waa saddex toddobaatanki bay hede waktiga de abyada kale taas bal waxaan leeyahay insha allah waan idin soo naqlin doonaa waan soo qori doonaa waayo waa shay mufiida weeyaan oo luqa ahaan iyo dee taasna mufiida marka haddii ilaahay wakti aan helo weeyaan rabbi iyo dhib yareeyo xadaثnي محamed بن سالم التميمي وأبوبكر بن اسحاq قالa xdثna بن أbي مryم qال xdثna محمد وهو مdرف أbو غسان qال xdثnي أbو xازم عن sهل بن سعد qالa utiya waxaa loola yimi rasuulkii ilaahay bاlmndiri markaa mndir lama odhanayne بn أbي usaydin ilىa rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم waa صxaabi abu usayd la yidhaaho horena waa tii nikaxaynagu soo maray ama halkii ashribaba maalintii arooskiisii inay haweenaydii umuusay u shaqaynaysay khaadimadooda ahayd oo rasuulka ilaahayna sharaab ay u samaysay jirtay waa ninkaas ayaa ilmo yaroo markaa u dhashay oo mundir markii dambe rasuulka u bixiye waa markuu dhashay ayaa loo keenay dee waa arrintan ay caaisha inoogaba warantee rasuulka ilaahay loo keeni jiray carruurta marka ay dhalato si ugu duceeyo xiina welida markii uu dhashay fawadacahu rasuulka ilaahay baa dhigay nabiyu salى الlahu عalيه wasalam calaa fakidii bowdadiisii buu dul dhigay wa abu usaydin abu usaydna walxal abu usaydin jaalisun waa fadhiyey falahiya wuu shuqloomay oo annabiyu salى الlahu عalيه wasalam bishayin shay beyna yaday wax kalea malaa meeshii jiray rasuulka ilaah unbaaba jeestay oo wuxuu ku jeestay ku shuqloomay wax dee hortiisa kuma sugnaa kolley ficilkana sanbaa luqada aada u fasixay carab inteeda badan inlahiya ficilo baabkeeda sheekhaa inoo soo naqlinaya lahaana waa reer reerkaa la odhanayay luqadoodii weeye ama iyada tan lahwiga hadday tahay laha yalhu iyadu waa lahaa una lahiyo ma noqoto xagga lahwiga markay tahay falahiya macnaa ishtaqala weeye oo waxa weeyaan waa shuqloomay annabiyu salى الlahu عalيه wasalam bishay beyna yaday faamara rasuulkii ilaah baaba jeestay ilmihii yaraa dhabtiisuu saaran yahay wax kale ayuu ku jeestay kush uu ku shuqloomay faamara abu usaydin sidee rasuulkii ilaahay ilmaha yaree dhoobta u saaran ama yaana dhulaysba ku ahaani be waa kan rasuulkii ilaahay jeeda aanu usii shuqlin ayuu abu usayd amri bibni inankiisiio faxtamala waa qaaday dee ciddii u amrayey kalley bukhaarina waxaad moodaa faxtumila baa kuba sugnayd labada laftina waa isla macnuun oo haddii la yidhaha waa la qaaday iyo uu qaaday waa islaba mide min calaa fakhidi rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisa korkeed ayaa ilmi yaraa rasuulka ilaahay waa mashquul howl buu ku jiraa ismaba oga markaasoo mu dareemin ayaa ilmi yaraa lagaba qaaday calaadanna maanta xarfu jar ma aha waa ismi weeye bimacnaa fowq bay tahay waayo mid baa kaba horeyso ee imaka mid calaada bay jiraysaa waa majruur oo xarako muqadare ah oo kasre ayuunbaa lagu jarayaye side waxa weeyaan ujeeddadu calaadu dee ismina way noqotaa ficilna way noqotaa xarafna way noqotaa calaa yaclu waatan dee ficil kaba noqota calaadii xarfujarkahaydna way badnayd halkan oo kale iyo markay san oo kala gasheen mini ka horeysana waa ismi bimacnaa fooqa wey sagadat min calayhi bacdama tama dibuhaa baydkaas oo kale iyo tii kuma timi marka min calaa ay min bukhaarina xataa lafdiga calaa kumay sugnayn minta unbaa kuma sugnayde min calaa ay min fawqi fakhimi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam bay noqon rasuulka ilaahay bawdihiisa korkeedii ayaa laga qaaday ilmihii faaqlabuuhu waa kolley luqa barhkooda ay sugeen sulaasiga badan baa la yidhahyo qalabuhu oo markaan hamse loo yeerin de way ceriyeen oo ilmaa gurigii baa lagu ceriyey fasafaaqa rasuul اllahi salى الlahu alay waslam rasuulkii ilm baabo dee adigu wixii uu ku jeeday ayuu kasoo jeestay weeye waa miyirsaday imaka istafaaqa min anowm waa toosay uu baraarugay waa tan waa loo isticmaala ruuxii xanuunsanayoo kale istafaaqa min maradihi waa la yidhaha kii qaybuuba kuma jiray waa kelimo xataa hurdadii waata loo isticmaalo ruuxii mashquulkaha wax kuma jeedayna istafaaqa waa wixii gafladiisii ama wixii uu kuma jeeday ayuunbuu kasoo baraarugayba faqaala wuxuu yihi ayn sabiyu ilmi yarame faqaala abu usaydin ba wuxu uhi aqlabnaahu ana dee luqa baan leenahay un walow aanay badnayne silaatigaa badan oo qalabnaahu baa badan waanu celinay ya rasuul اllahi faqaala wuxu uhi masmuhu magaciisu muxuu yahay qaala fulanu magaca laynooma soo naqlin waxa laga yaaba maali magacaanu rasuulka ilaahi jeclaysanina hebel weye ya rasuul اllahi magacaasaanu u bixinay hadda markiiba iyagaa u bixiyey qaala wuxu uhi laa may magaciisu kaa maahe walakin ismhu اlmundiru magaciisu waa almundir sharaxda qaarkood baa ila almundirba waa tafaaulu tafaa'ulanayo inuu cilmi badan yeeshuu dadka uguma digo laakiin waxa wey nin kale oo mundir ibnu camrin la odhanayo aabihii ilmaadeerhaayeen oo dagaalkii biru macuuna ninkii hogaaminaya muslimiinta halkaa laguma laaye ahaa bal markaa taasna waabay leeyihin si magaciisi oo kale uu rasuulka ilaahi kuma magacaabay magaciisu waa almundir fasamaahu rasuulka ilaahay baa ku magacaabay yowmaidin maalintaas almundir mundir buu kuma magacaabay xadiidkuna axaadiisii orun buu inoola wada macno yahay wallahu subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا تنقصنا